أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعiin ama bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة الأcraaf qisaskii ambiyada ayaa nabiy llaahi shucayb qisadiisa ay noogu soo dembeysay marka alla wuxuu leeyahay wamaa arslnaa ma dirin fii qaryaةi qaryo dhexdeeda min nabiyin ay nabiya nebi ma aanan dirin ilaa أkhadnaa ilaa haddii aan dirno akhadnaa waan qabanaynay ahlahaa dadkooda qaryadaa dadkeeda bilba'saa'i baan ku qabanaynay baas iyo waddaraa'i iyo xaalad adag lacallahum yadaracuuna likay yadaracuu say ilaahay isugu bihinbihiyaan suma markaa dabadeed badelnaa waxaanu ku bedelnay makaana sayi'ati xumida booskeeda alxasanata xaalad hagaagsan xataa intii cafow ay bateen oo tiradoodu badatay wa qaaluu waxay yidhaahdeen qad xaqiiqe ah masa aabaa'anaa aabbayaalkeen waxaa taabtay addaraa-u xaalad adag iyo wasaraa-u xaalad fudud oo jilicsan fa akhadnaa waanu qabannay buu alla yidhi hum iyaga qoladaasi baktatan kada ayaanu ku qabannay iyagoon iska jirin wahum laa yashcuruuna aan dareemaynin walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan ogeyn markuu alla halaagii umamkii iyo waxyaabaha oo dhan kasoo waramayba wuxuu tilmaamayaa dadku laba xaaladba inay ibtilaa iyo imtixaan u tahay xaalad adag haddii lagu keeno faqri iyo jiro iyo col xaalad adag markay timaadana waa imtixaanan yihiin oo waxay ku imtixaanan yihiin inay sabraan xaalad jilicsan oo barwaaqo iyo fudayd leh dadku marka ay galaanna waxay sidoo kale ku imtixaanan yihiin bal inay shukriyaan dadkii laakiin shanigoodu wuxuu noqday arrintaa iyadaa marna xaalad adag la gelayo marna xaalad fudud la gelayo waxay ka dhigteen wax iska ruutiini ah oo joogto ah oo marna la galo marna laga baxo oo wax cibro iyo imtixaan aynan ku jirin bay ka dhigteen taas oo alla subxaanahu watacaala marka uu ka hadlayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa arsalnaa ma dirin fii qaryatin qaryo dhexdeeda min nabiyin ay nebiyan nebi ma aanan dirin meeshaa marka waxaa u qarsoon fakadabuuhu markaas ay beeniyaan qoladaas ilaa haddii aan dirno oy beeniyaan akhadnaa waan qabanaynay ahlahaa dadkooda ayaan qaban ayaan qabanaynaa bilba'saa'i baan ku qabanaynaa baas iyo wadaraa'i iyo xaalad adag marka baaskana jiro ibnu mascuud wuxuu yidhi alba'saau lfaqru baasku waa faqriga wadaraau lmarad xaaladda adagna waa jiro marka faqri iyo jiro ayaan isugu daraynaa ayb waxaa kaloo alba'saau lagu macneeyaa wax maalka ku saabsan wa adaraa'na waa wax nafsadda ku saabsan ayb waqiila waxaa la yidhi alba'saau lbu'su wa diiqu lcaysh baaska waxaa loo jeedaa baas iyo nolol ciriiri ah wadaraa'una waxa ay tahay suu lxaal xaalad xun aduu siday ahaataba marka qola haddii nebi laga soo dhex bixiyo ay beeniyaan ilaa akhadnaa ahlahaa bilba'saa'i waadaraa ayaanu ku qabanaynaa ayb marka ilaada ilaa haddii ficil ka daba yimaado maadi ah oo sidaan oo kale ay dhacdo ama in qad laga hormariyo maadigaas ama in jumlada istinaha ka horeeyaa ficil uu ku jiro middaan hadda ficil baa ku jiro wamaa arsalnaada waa taasaa marka ficil baa ku jira qad waa laga maarmay marka wamaa arsalnaa ma dirin fii qaryatin qaryo dhexdeeda magaalo dhexdeeda min nebiyin ay nebiyan nebi ma aanan dirin qaryo dhexdeeda kama aanan soo bixinin oo kama dirin oo markaas ay beeniyaan ilaa akhadnaa waan qabanaynay ahlahaa dadkeeda qaryadaa dadkeeda bilba'saa'i baas ayaan ku qabanaynay iyo wadaraa'i iyo xaalad adag lacallahum yadaracuuna likay yadaracuu say ilaahay isugu bihinbihiyaan oo ay rabbi isugu miskiiniyaan ay u towbad keenaan idan marka dhibaatada marka dadka lagu sallado imtixaan baa ka dambeeyo haddii qofku uu tadaruco ilaahay usoo laabto waa fiican yahay uma markaa dabadeed haddana bedelnaa waxaanu ku bedelaynay makaana sayi-ati say xumaanta xaaladii xumayd booskeeda alxasanata baan ku bedelanaynay ayaan ku bedelaynay xaalad hagaagsan xaaladii adkayd baanu ka saaraynay markaasaan xaalad fiican u saaraynay xataa cafow ilaa ay bateen cafaa yacfuu macnaheeda waxaa weeyaan waa badashada cafa shacru haddii la yidhaha tintii baa badatay waay macnaheeda xataa cafow ilaa ay ka bataan waay ay ka bateen oo cudurkii baa yaraanayo iyo alla uu yaraynayaa ee colkii iyo dagaalkii iyo isdilkii baa laga yaraynayaa ee faqrigii baa laga yaraynayaa markaasa ilmo badan ay dhaldhalayaan ilmihiina markaa waa soo korayaan oo barbaaray noqonayaan soo korto dadkii waa badanayaan marka tiradoodii way badanaysaan xaaladii adkaydaan taas ugu bedelaynaa marka xataa intii cafow ay bateen wa qaaluu waxay yidhaahdeen qad ma kuwan dambe loo raaxeeyey waay waxay yidhaahdeen qad xaqiiqe ahe masa aabaa-anaa aabbayaalkeen waxaa taabtay addaraa-u xaalad adag baa soo mari jirtay iyo wasaraa-u xaalad fudud in marka marna xaalad fudud lagu jira marna xaalad adag wax la arki jiray waa weligeed marka wax iska ruutiini ah oo joogto ah oo jiri jiray weeyaan wax ka dambeeyo oo xikmad ah ama imtixaanana ma jiro fa aqadnaa waanu qabanay kuwaas marka hum iyagaan qabanay baktatan kada ayaan ku qabanay iyagoon iska jirin walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemeynin meeshaa marka waxaa laga rabaa khayrkana shukri buu rabaa sharta iyo dhibaataduna sabar bay rabtaa iimaankuna labadaasuu ka koobmaa alsabru washukru alsabru cala albalaa washukru cala annacmaa baladana in laga lagu sabro nicmada allana lagu shukriyo haddii labadaa la waayo markii nicmo la haystana ilaahay la iloobo baas iyo dhibaato markii lagu jirana towbada laga la iloobo waa marka musiibada dhabta ah taas waay ayb wax kastoona soo maraayana inaan u aragno imtixaan ayaa la rabaa leanna ilaahay wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqat lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan shar iyo khayr baan idinkugu im ayaan idinku jarribaynaa iyadoo imtixaan ay tahay ayb walow ana ahla lquraa aamanuu wataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai waalard walakin kadabuu faakadnaahum bima kanuu yagsibuun walow haddii ana ahla alquraa qaryooyinka iyo magaalooyinka dadkooda aamanuu ay rumayn lahaayeen wataqow ay dhowrsan lahaayeen lafataxnaa waanu furi lahayn calayhim korkooda barakaatin barakaad ayaanu ku furi lahayn dushooda min asamaa'i samada xaggeedaaanu kaga furi lahayn waalardi dhulka xaggiisa ayaanu kaga soo furi lahayn walaakiin lagu noqoye kadabuu way beeniyeen fa akhadnaa waan qabannay hum iyaga bimaa bisababi maa kii sababtiisaanu ku qabannay kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayaan ee afa amina miyuu ka aamin noqday ahlulquraa magaalooyinka dadka degan an ya'tiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabkeenna bayaatan cawabari iyagoo ku dhex jiro bayaatan iyagoo habeen ku dhex jiro walxaal hum iyaga oo naa'imuuna hurdo inuu u yimaado cadaabkeenna ma ka aamin noqdeen awa amina mise miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka dadkooda an ya'tiyahum inuu u yimaado ba'sunaa baaskeenna iyo cadaabkeenna duxan xilli barqa ah inuu u yimaado maalin adduunyadoodu iyagoo iskaga mashquulsan wahum iyaga oo yalcabuuna dheeldheelayo oo aan haafiliin ah afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen makrallaahi ilaahay shirqoolkiisa falaa ya'manu kama aamin noqdo makrallaahi ilaahay shirqoolkiisa ila alqowmu qolo unbaa ka aamin noqota alkhaasiruuna khasaaray halkan marka alla wuxuu leeyahay khaflada dadku ay ku sugan yihiin ayuu aayadaha dambe uga warramayaa tan horena wuxuu ku tilmaamayaa iimaanka iyo taqwada sida ay xaaladuhu u bedelaan marka alla wuxuu yidhi walow ana ahla alquraa qaryooyinka magaalooyinka dadkooda haddii aamanuu ay rumayn lahaayeen wataqow ilaahay ay ka cabsan lahaayeen ay dhowrsan lahaayeen marka dadkan la tilmaamaya dabcan waa iska caam siyaaqa laakiin aayadaha marka la fiiriyo waxay ka dhigan tahay walow ana aladiina arsalnaa ilayhim rusulanaa dadkii aan rususheenna u dirnay aladiina dakartu laka yaa muxamed kuwaasoo aan kuu sheegay nebi moxamedow naba-ahum warkooda fii haadihi suurati wagayrihaa aan kugu sheegay dadkaas aan soo halaagay buu alla leeyahay aamanuu hadday rumayn lahaayeen wataqow ay dhowrsan lahaayeen kuwaas lafataxnaa calayhim maanaan halaagneene waxaanu korkooda ku furi lahayn barakaatin barakooyin barakaad min asamaa'i barakaadka oo min asamaa'i samada xaggooda ka ahaaday wal ardi dhulka xaggiisa ka ahaaday ama cirka iyo dhulka xaggoodaanu uga furi lahayn ayb oo hadday markaa alla ka cabsi la imaadaan way meeshaa marka aayaddu waxayna baraysaa dadka axwaashooda ilaahay ma bedelayo ilaa ay iyaga camalkooda ka bedelaan in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim qur-aankuna waa ka buuxdaa waa allaw istaqaamuu cala dariiqati la asqaynaahum maa-an qadaqan biyo roob dhibco waaweyn aan ka waraabi lahayn hadday toosnaan lahaayeen ilaahay dad ma bedela xaalkooda ilaa iyaga xaalkooda ay ka bedelaan waxyaabahaas oo dhan marka macaanidaasayna tusayaan oo hadday dadka xumaayeen iimaan iyo alla kacabsi la imaadaanna xaalku waa isbedelayaa hadday iyagu xumaaye ee wanaagsanaayeen ay xumaadaanna sidoo kale xaaladii iyo caafiyadii iyo nicmadii ay haysteen xaalkoodu waa ka bedelmayaa wax marka nicmo ilaahay lagu ilaaliyo oo ka weyn iimaan iyo alla kacabsi ma jirto ayb walidaalika ninkii xaalad wanaagsan rabo camalkiisa inuu wanaajiyo ayaa laga rabaa walaakin kadabuu way beeniyeen qoomamkaasi ambiyadoodii loo diray bay beeniyeen fa aqadnaahum waa qabanay oo waan cadaabnay maxaa loo cadaabayna bimaa kaanuu bikownihim ahaanshahooda ama bimaa bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay kasbanayaan oy shaqaynayaan camalkoodii baa marka alla ku halaagay marka ambiyada ilaahay oo la khilaafo unbaa shartu ka timaadaa marka laysku soo koobo nebigana waa ki yidhi inamaa halaka man kaana qablakum ama inamaa ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyay waxaa baabi'iyey oo halaagay kahratu masaa'ilihim su-aal badan iyo wakhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim iyo ambiyadoodii oo ay khilaafeen marka ambiyada ilaahay oo la khilaafaa shar iyo dhib oo dhan oo ka yimaadaa taasna waa inaysan maskaxdeenna ka bixin afa amina ahlulquraa afa amina miyuu ka aamin noqday ma ka nabad galeen ahlulquraa magaalooyinka dadkeeda an ya-tiyahum inuu u yimaado ba-sunaa baaskeenna halaageenna bayaatan cawabari iyagoo ku jiro dhexdiisa wahum iyaga oo naa'imuuna iska jiijiifo hurdayo awaamina miyuu ka aamin noqday ahlulquraa magaalooyinka dadkooda an ya-tiyahum inuu u yimaado ba-sunaa baaskeenna duxan barqo xilli xilli ay ku jiraan barqo dhexdeeda maalin wahum iyaga oo yalcabuuna iska ciyaaray afaaminuu miyuy ka aamin noqdeen makrallaahi ilaahay shirqoolkiisa yacnii makriga sifo ilaahay subxaanahu watacaala lagu tilmaamo oo loogu tilmaamo iyadoo iska mudlaq ah ma aha waa sifo ilaahay lagu tilmaamaya laakiin muqayad ahaan si muqayad ah muqayadna waxaan ka wadnaa ilaahay wuxuu shirqoolaa kuwa shirqoolka iyo xumaanta ku jiro isaga marka shirqoolkiisu waa abaalmarin nin marka shirqool iyo xumaan ku jiro ayuu alla abaal marinayaa taana marka waa cadaalad waxayna ku tusaysaa inuu ilaahay og yahay qofka shirqoolka sameynayo awoodna uu u leeyahay ayay ku tusaysaa waa sifo marka kamaal ah laakiin ilaahay laguma tilmaami karo maakir iyo shirqoole iyo lama dhihi karan lianna makrigu markuu keligiis yahay sifo xun waayo laakiin nin makri samaynaya marka aada ugu abaalguddo kiisa mid ka daran cilmigaaga iyo qudradaadaay ku tuseen ayb waana kasoo hadalnay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa qaadicuhum iyaan kusoo marnay ayb afaaminuu miyay ka aamin noqdeen makrallaahi ilaahay shirqoolkiisa falaa ya'manu kama aamin noqdo makrallaahi ilaahay shirqoolkiisa ila alqowmu qolo unbaa ka aamin noqdaan alkhaasiruuna khasaaray meeshaan marka kabaa-irta iyo dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah qofku cadaabka alle inuu ka aamin noqdo min alkabaa'ir ay ka mid tahay waxaa kaloo min alkabaa'iri ka mid ah qofku inuu quusto oo naxariista alla uu ka quusto labadaba waa dembi weyn ogow maxaa adiga lagaa rabaa marka waxaa lagaa rabaa cadaabka allana inaad ka cabsanayso ood u toog hayso cabsi ay kaaga jirto iyo in naxariista allana inaad helaysid aada aaminsan tahay labadaas inaad ku dhex noolaataa la rabaa walidaalika nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi afar dunuubta waaweyn oo kabaa'irtay ka mid tahay wuxuu ku daray almnu min makri illaah ilaahay ciqaabkiisa oo laga aamin noqdo iyo waalqunuutu minmin raxmat illaah iyo in laga quusto naxariista alle labadaba waa dembi marka qaala waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daalluun suuratu alxijri bay noogu imaaneysaa halkaana marka alamnu min makri illaah mu'miniintuna waxay jamciyaan labadaas dembigoodana waa waa ka cabsadaan naxariista allana waa rajeeyaan dadka waxaa ugu kheyr badan ugu cilmi badnaa ugu fadli badnaa nebiga sala allahu alayh waalihi wasalama ee rasuulkana wax ka cabsi badnaa ma jirin ee caa-isha radia allahu canha waxay leedahay kaana idaa ra'aa makhiilatan nebigu haddii uu arko daruur cirka kasoo xirxirantay aqbala wa adbara waa soo soconaayey waa sii soconaayey dakhala wa kharaja waa galaayey waa baxaayey markii la yidhi maxaa dhacay rasuul allow markii roob soo xirxirto waa isbedelaysaa maxaa kugu dhacayna wuxuu ku jawaabay maxaan ka ogahay inay noqon doonto lacallahaa takuunu kamaa qaala qowmu caad reer caad sida ay yidhaahdeen oo kale haadaa caaridun mumtirunaa bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim reer caad markay daruurtii arkeen way fiiriyeen waa daruur noo roobeynaysay dheheen cadaabayna ku noqotay marka taa inay noqon doonto aniga maxaan ka ogahay buu dhihi jiray wou baqi jiray nebiga sal ll ly slam baqdinta iyo cabsidana waxaa keenaysa cilmiga ilaahay uu u leeyahay qofka asxaabtuna saas oo kale ahaayeen sida uu warinayo cabdullahi bn abi muleyka fi saxiixi اlbukhaari wuxuu yihi ibn abi muleyka adraktu halaathiina min asxaabi rasuuli llahi sal ll slam waxaan soo gaaray soddon asxaabta rasuulka ka mid ah kullu minhum yakhaafu calaa nafsihi nifaaq mid walbaana naftiisa wuxuu uga baqayay munaafiqnimo armaad munaafiq tahay buu isdhahayey leanna waxaa ku hadlayso iyo ficilkaaga amay iswaafaqi waayaan buu ka cabsan jiray innagana waxaa laga yaabaa haddii waxaasna lagu soo qaado qofku inuu qayliyaba uu yidhaahdo aniga maa munaafiqa aniga miyaa faasiqa aniga miyaa saas ah ee uu isku haysto wax weyn inuu yahay saxaabadiina sidaasay ahaayeen xasanulbasri wuxuu yidhi ina almu'mina jamaca bayna alkhawfi waalixsaan mu'minku wuxuu jamciyey cabsi iyo camal wanaagsan waina almunaafiqa munaafiquna jamaca bayna alisaa'ati waalamni wuxuu isku darsaday xumaan uu samaynayo iyo cadaabka ilaahay ou ka aamin noqdo oo adiga ilaahay maba ku cadaabayo uu is yidhaahdo laba laba marka aan islahayn buu jamcinayaa fiiri cabdullaahi bn abi muleyka wuxuu yidhi mid asxaabta ka mida ma jirin oo dhihi jiray iimaani ka iimaani jibriil aniga iimaankayga iimaanka jibriil oo kale ayuu la mid yahay wax dhihi jiray ma jirin oo dhammaantood marka cabsi baa ku jirtay rasuulka sala allahu alayh waali wasalam wuxuu soo booqday qof nin dhimanayuu soo booqday markaasuu wuxuu yidhi kayfa ajiduka warsee tahay walaalkeeyow markaasuu yidhi akhaafu dunuubii dunuubtaydana waa ka cabsanaa buu yidhi in laygu qabto oo ay dhibaato ii keento wa arjuu raxmata rabbii naxariista rabbigayna raja iiga jirto markaasuu nabiga sal ll ly slam yidhi mowqifkan oo kale qof labadan jamciyaa ma jiro ilaa ilaahay waa ka nabadgeliyaa wuxuu ka cabsanayo naxariistiisana waa siiyaa marka inta lagu jiro qofku nool yahay naxari cabsida iyo rajada inay isla ekaadaana la rabaa markuu ji dhimasho u dhowaadana inay badato rajadiisa la rabaa cabsina dabcan ay meeshii taallo ayb afaamirka laba inaad markaa in laysku daro waa khatar marka amni qofku inuu ka aamin noqdo makriga ilaahay iyo inuu dunuubtan iyo waxaan ku jiro ayb marna marka inuu makriga alle ka aamin noqdo maaha naxariista allana inuu ka quusta ma aha afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen makrallaahi ilaahay shirqoolkiisa falaa ya'manu kama aamin noqdo makrallaahi ilaahay shirqoolkiisa ila alqowmu qolo maahane alkhaasiruuna khasaaray awalam yahdi liladiina yarihuuna alarda min bacdi ahliha an low nashaau asabnaahum bidunuubihim wanatbacu calaa quluubihim fahum laa yasmacuun awalam yahdi miyounan hanuuninaynin liladiina kuwa yarihuuna dhaxlayaan al-arda dhulka kuwa dhaxlayo min bacdi ahlihaa min bacdi ihlaaki ahlihaa dhulka dadkii deganaa markii la halaagay ka gadaale kuwa dhulka dhaxlayo miyounan hanuuninaynin allow nashaa-u haddii aan dooni lahayn innaga asabnaahum inaan ku asiib inaan ku asiibi lahayn iyaga bidunuubihim dunuubtooda sababteeda inaan cadaab ku asiibi lahayn taa miyaynan hanu hanuun u noqonaynin wanadbacu waan dabooleynaa calaa quluubihim quluubtoodaan dabooleynaa fahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan ayb awalam yahdi laba qiraa'a ku jirta awalam yahdi iyo awalam nahdi haddii marka la yidhaha awalam yahdi faacilku wuxuu noqon karaa allow nashaau asabnaahum bidunuubihim antaas iyo jumlada ka dambaysa masder inta laga dhalaaliyo ayaa faacil noqonaya ayaa faacil noqonaya ayb ay isaabatunaa iyaahum bidunuubihim faacilku saas waay macnuhuna marka wuxuu noqonayaa war dadkan dhulka dhaxlay ee dadkii la halaagay kadib dhulka la keenay ee dhulka dhaxlay miyounan hanuuninaynin innaga haddaan doonno inaan cadaabi karno arrintaa iyadaa hanuun miyaysan ku keenaynin oo inay iyagu markaa toosaan macnuhu saas waa marka awalam nahdi haddii la yidhaahdana allow nashaau waxay noqonaysaa mafcuulu bihi fii maxalli nasbin ayb yahdida lafteeda xataa allow nashaa-uda waa iska noqon kartaa mafcuulu bihiyo faacilka yahdi allah laga dhigaa awalam yahdi alla miyounan hanuunin miyaanu hanuuninaynin liladiina kuwii yarihuuna dhaxlayaan al-arda dhulka kuwa dhaxlayo min bacdi ahlihaa dadkeeda markii la halaagay ka gadaale kuwii dhulka dhaxlay alla miyaanu hanuuninaynin uunan ku hanuuninaynin allow nashaa-u haddii aan doonno laasabnaahum waanu cadaabi lahayn bidunuubihim bisababi dunuubihim baanu ku ciqaabi lahayn ayb wanadbacu waan dabooleynaa calaa quluubihim quluubtoodaan dabooleynaa fahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan ayb dadkan marka la halaagay kuwii dib ka yimid ee dhulka dhaxlay waa inay ogaadaan allah hadduu doono inuu ciqaab ku qaban karo dunuubta ay gelayaan darteedna uu u ciqaabi karo sidii kuwii horeba uu u ciqaabay marka waa inay taasi ay u noqotaa wax tusitaan iyo waano iyo caddayn wanadbacu waan dabooleynaa calaa quluubihim quluubtoodaan dabooleynaa fahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan nadbacu marka jumla mustanafo waay oo cusub tilka alquraa naqusu calayka min anbaa'iha walaqad jaa-athum rusuluhum bilbayinaati tilka taadaasi ee alquraa qaryooyinka ah naqusu waan qisaynaynaa calayka adiga korkaaga min anbaa'ihaa warkeedan kaaga qisaynaynaa akhbaarteeda walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe jaa-athum way u timid rusuluhum rusushooda bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula timid famaa kaanuu ma aynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu hadda ka hor ay beeniyeen kuwa rumaynaya markii rusushu timid maynan ahayn kadalika sidaadaas oo kale yadbacu llaahu alla u daboolayaa calaa quluubi lkaafiriina gaalada quluubtooda sidaabuu alla u daboolayaa aayaddan iyadana tafsiirkeeda famaa kaanuu liyu'minuu bimaa kadabuudaas yaa dhowr tafsiir ku jirta marka alla wuxuu leeyahay tilka taadaasi alquraa ee qaryooyinka ah naqusu waan qisaynaynaa caleyka adiga korkaaga min ambaa'ihaa baanu kaaga qisaynaynaa warkeeda walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqae jaa-athum rusuluhum rusushoodii way ula timid bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula timid famaa kaanuu ma aynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu hadda ka hor min qabluda xaggee noqonay marka macnuhu waxay tahay saddex tafsiir meelahaasaa ku jirto tafsiirka hore min qabluda wuxuu ka dhigayaa markii aabbahood aadam dhabarkiisa laga soo saaray wixii ay beeniyeen rususha markay timid rumayn maayaan waa macnaha ayb rusushani markay u timid wixii ay hore usoo beeniyeen goormay beeniyeenna markii aadam dhabarkiisa laga soo saaray wixii ay beeniyeen rusushu markay timid rumayn maayaan hada tafsiir kaas waa tafsiir tafsiirka labaad wuxuu leeyahay famaa kaanuu liyu'minuu bimaa kadabuu min qablu haddii lasoo nooleeyo oo iyaga marka aakhiradii laga soo celiyo lasoo nooleeyo adduunyo la keeno markii ay noolaayeen ee hore wixii ay beeniyeen ma rumaynayaan hadda hadda oo lasoo nooleeyey rumayn maayaan waa isagana tafsiir kale mujaahid ou ku fasiray tafsiir saddexaad wuxuu leeyahay famaa kaanuu liyu'minuu bimaa kadabuu min qablu wuxuu leeyahay markay mucjizaadka arkeen oo ambiyada ilaahay mucjizaadka markay la imaadeen kadib arkidoodaas ay mucjizaadka arkeen kadib rumayn maayaan wixii ay hore u beeniyeen qabla almucjiza leanna nebigu laba xaaladuu leeyahay markii hore waa u yimid dacwow u keenay waa beeniyeen mucjizada markay timaado kadib rumayn maayaan waxay hore u beeniyeen saddexdaas tafsiir baa ku jirta tafsiir afaraadna ibnu catiya sheegayo wuxuu leeyahay ba'daba wuxuu ka dhigayaa sababiye macnuhu marka wuxuu noqonayaa famaa kaanuu maynan ahaanin liyu'minuu inay rumaynayaan maxaysan u rumaynayninna bisababi maa kii sababtii darteed baynan u rumaynaynin kadabuu ay beeniyeen min qablu hadda ka hor ay beeniyeen oo marka iyagu isaga wuxuu leeyahay inay rumayn waayaan oo markaan dambe wax maqli waayaan waxaa keenay takdiibkoodii hore ayaa wuxuuna ka waxaa ka dhashay in qalbigoodu daboolmo wax dambe aynan rumaynin falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum bay la macno noqoneen markaas tafsiirkaas ibnu kathiir xoogaa waa soo dhaweeyey afartaas baa ku jirto mid shanaadna ibnu jariir baa wuxuu yidhi macno ahaan waa iska fiicnaan lahaa laakiin ma soo aroorinu lama haayo kaas marka muxuu noqonayaa famaa kaanuu liyu'minuu dadkan kufaaru makaa laga hadlaa macnuhuna marka wuxuu noqonayaa kufaaru maka kuwaas waxay beeniyeen iyaga ka horreeya qowmu nuux iyo caad kuwaan reer makee adiga kula jooga rumayn maayaan iyagana oo isku dariiqay ku socdaan wayatawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun laakiin ibnu jariir tafsiirkaas waa ka cabsaday oo wuxuu yidhi wej waa iska yeelan lahaa laakiin naqli uma hayo yidhi nacam wax naqli ah oo culamo laga soo guuriyey ama mufasiriin ma hayno waxaana ibnu jariir uu ku caan baxay wuxuu yidhaahdaa tafsiirka waa naqli qur-aan marka la fasiraayo ee wax lagu fasiraayo waa naqli naqli macnihiisu waxay tahay inaad wax soo guuriso ama aayad kale aada ku fasirto ama xadiid ku fasirto ama saxaabadii taabiciintii dadkii cilmiga yacni luqada iyo naqliga labadaba isku darsaday inaad kasoo guuriso laakiin tafsiir iska cusub inaad adiga jeexato waa ka lama ogola halkanna saasuu ku yidhi suuratu yuusufna saas buu ku dhahaa haddii la fahmi lahaayena mas'aladaas dood badan iyo wax badanba waa iska xirmi lahaayeen qof baad arkaysaa shay bidca iska ah xilligii nebiga aan jirin xilligii saxaabada aan la aqoonin taabiciintii waqtigoodii aan la aqoonin taabicu taabiciin aynan aqoonin a'imadii afarta ahaa aynan aqoonin ee gadaal ka yimid ee qarnigii shanaad ama lixaad shay la helay isaga dhanba ee yimid ayuu aayad qur-aan u deliishanaa uu leeyahay arrintaas waa bannaan tahay waxaa u daliila qul bifadlillaahi wa biraxmatihi aayaddii ma cusba aayad weligeed jirtay waaye naqli looma haayo rasuulkii uma fasirin saxaabadii ma male taabiciintii male tafsiirka noocaas oo kale laguma qanci kara marka waa in laga fogaada qur-aankana aan lagu fasirin wax aan loo haynin naqli qur-aankii laguma fasiri karo xadiidka nebigana saas waa ayb walidaalika qofka muslimka indilaaqiisa waa inuu noqdaa kitaabka iyo sunnada inuu u fahmo siday u fahmeen a'imatu salafi saalix a'imadii hore saddexdii qarni ee nebigu ammaanay ee xilligii nebigu uu noolaa iyo saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin saddexdaas qarni tafsiir laga waayey gadaal inuu ka yimaado ma fiicna weliba arrin xasaasi ah marka ay weliba arrintu ay tahay ee laysku haysto waa bidco waa sunno marka hadday timaado xagga in la aado way ayb fahamkuna marka hadduu saa noqdo waa lagu nabadgelaa famaa kaanuu maynan ahaanin liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu hadda ka hor kadalika sidaadaas oo kalea yadbacu allahu alla uu u daboolayaa calaa quluubi alkaafiriina gaalada quluubtooda wamaa wajadnaa liakharihim min cahdin wain wajadnaa akharahum lafaasiqiin wamaa wajadnaa ma helin liakharihim badankood uma aanaan helin min cahdin min cahdin wax cahdi ay kasoo baxayaanay oofinayaan uma aanaan helin wain wajadnaa wain hushaaniye wajadnaa waxaanu ku ogaanay aktarahum badankood la faasiqiina inay yihiin kuwa faasiqiina oo daacadii rabbi ka baxay ayb dadka badankoodu alla ka waramayaa dad cahdigii iyo ballantii alla oofinaya ma ahan dadka badankooda wamaa wajadnaa maanaan ogaanin oo ma helin kuma aanaan ogaanin yacni ma helin liaktarihim badankood dadkii badankood ummadihii hore badankood min cahdin ay min wafaa-in bicahdin ballan oofin kamaanan helin ballan oofinta maxaa laga wadaa wixii ilaahay ay kula ballameen oo inay isaga keliya caabudaan inay oofinayaan kama aanan helin waay na ayb min cahdin marka minta waa zaa'ida waa sila cahdintana marka cumuumaa laga faa-iiday wax ballan ay kasoo baxayaan maanan ka helin wamaa wajadnaa ma aanaan helin liakharihim badankood uma aanaan helin min cahdin ay cahdan wax ballan ah uma aanaan helin oo ay oofiyaan ayb ay oofinayaan wain wajadnaa wain hushaaniye wajadnaa waanu arag waanu helnay oo waa ku ogaanay akharahum badankood waxaanu ku ogaanay lafaasiqiina inay yihiin intaan laba macnaa ku bannaan mukhafafa min athaqiila ismigeedana damiiru shani laga dhigo wain hu la yidhaah wajadadana bimacnaa calimo laga dhigo akharana mafcuulkii koowaad ou noqdo lafaasiqiinana mafcuulka labaad laamkan lafaasiqiina la geliyeyna waa laamulfaariqa waay intii naafiyada ahayd iyo midaan mukhafafada ayay kala soocaysaa waana sida ugu fiican waay kuufiyiintu laakiin iyaga waxay dhahaan wa inta in naafiye laga dhigo laamkuna laga soo qadaro ilaa bimacnaa ilaa tarkiibkuna markaa wuxuu noqonayaa wain wajadnaa wamaa wajadnaa ma helin akharahum badankood lafaasiqiina ilaa faasiqiina inay yihiin maahani faasiqiin un inay yihiin maahe labadaba marka waa ku bannaan tahay kan horaas aada u xoog badan uma bacanaa min bacdihim muusaa biaayaatina ilaa fircawna wamala-ihi fadalamuu biha fandur kayfa kana caaqibat lmufsidiin halkan laga bilaabo ilaa suuradda dhammaadkeeda ku dhowaad qisadii nebiyullaahi muusa soconaysa marka oo qaabo badan ilaahay uga hadlayo noogu tilmaamayo qeybo ka midana suuratulbaqara ayaa si kooban loogu soo sheegay halkaana si fiican baa loogu kala dhigdhigayaa aada baa loo yaa loogu kala dhigdhigayaa uma intaa kadib ambiyadaas iyo rususha aan dirnay ummadahoodii aan halaagnay ka gadaale bacanaa waxaanu soo bixinay min bacdihim iyaga gadaashood muusaa muusaan soo bixinay biaayaatinaa aayaadkeenaan la soo bixinay ilaa fircawna baanun usoo bixinay xaggiisa oon usoo dirnay fircawn iyo wamala-ihi jamaacadiisa fadalamuu way ku kufriyeen bihaa aayaadkiibay ku kufriyeen fandur fiiri kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwa dhulka halleeyo ee fasaadiya cirib dambeedkooda bal eegoo fiiri ayb marka muuse waa ka dambeeyey ambiyadan dhammaantood ayb uma markaa dabadeed bacanaa waxaanu dirnay min bacdihim ambiyadan ka gadaale muusaa muusaan dirnay biaayaatinaa baanu la dirnay ilaa fircawna fircawn xaggiisa ayaan u dirnay iyo wamala-ihi jamaacadiisa fadalamuu bihaa aayaadkeennii bay dulmiyeen fadalamuu hadda badanaa bihaa ba uguma tallawdo wax laakiin fadalamuu tadmiin wax la yidhaahdaa ku jiro ficilkan dalama ayaa waxaa la dimnisiiyey kafara fadalamuu ay kafaruu waaye marka mar haddii la dimnisiiyana wixii kaas kale ee kan la dimnisiiyey uu ku tallaabi jiray buu isagana ku tallaabaa marka fadalamuu bihaa ay kafaruu bihaa waay ayb qur-aankuna waa ku badan tahay in marka si kale loo ta'wiiliyo waxaa ka fiican ayuu yidhaahdaa ibnu taymiya kitaabkan la yidhaha usuulu tafsiirka dariiqada basriyiinta in la maro oo la yidhaahdo tadmiin oo ficilkan dalama mudamanun fii macna fii macnaa yani fadalamuu bimacnaa kafaruu laga dhigo mudamanun bimacna alkufri kufriga iyo dulmiga meesha iska yeelanayaanna waxay tahay kufri maxaa la yidhahdaa cibaadadii booskeeda boos aan ahayn la dhigo dulmina maxaa la dhahaa wadcu shayi fii gayri mowdicihi shay booskiisa boos aan ahayn la dhigaa la yidhahda fadalamuu bihaa marka aayaadkeennii bay ku kufriyeen waay fandur fiiri kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwa dhulka fasaadiye cirib dambeedkooda wa qaala muusaa muuse markii la dirayba waa kan risaaladiisii marka wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi yaa fircawnu fircawnow inii aniga rasuulun kula soo diray baan ahay min rabbi alcaalamiina rabbulcaalamiin xaggiis laga soo diray baan ahay rasuulka oo xaqiiqun ay dhab u tahay calaa anlaa aquula bianlaa aquula inaanan dhihin calallaahi alla korkiisa inaanan ku dhihin ila alxaqa xaq maahe wax kale aanan ku dhihin taasaa dhab igu ah qad xaqiiqe ah ji'tukum waan idinla imid bibayinatin xujo cad baan idinla imid min rabbikum bayinada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay ee faarsil dir maci aniga la jirkayga bani israa'iila reer bani israa'iil ii diro iisii daa aniga iyo reer bani israa'iilna isukeen daa aan la hadlo dadkan da dadkan aada mashquulisay eed ku mashquulisay addoonsiga iyo gumaysiga iyo shaqa un inay kuu hayaan iisoo fasaxo aan la hadla dadkan aniga ayb qaala wuxuu yidhi fircown in kunta haddaad tahay ji'ta biaayatin mucjizo inaad la timid fa'ti la kaalay bihaa mucjizadaada in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa run sheegaya bal kaalay oo la kaalay ayb wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi yaa fircawnu fircawnow inii aniga rasuulun kula soo diraan ahay min rabbi alcaalamiina rabbulcaalamiin xaggiisa laga soo diray xaqiiqun calaa allaa aquula laba qiraa'a ku jirta xaqiiqun calaya naafica akhriye xaqiiqun calaya anlaa aquula cala allahi ila alxaq sida haddii la yidhaha marka xaqiiqunna waxay noqonay mubtada ama khabar allaa aquulada dambena waxay noqonaysaa mubtaday noqonaysaa ama khabar bay u noqonaya macnuhuna marka wuxuu noqonayaa xaqiiqun calaya xaqiiqun ay waajibun waajib calaya aniga korkayga ahaaday wuxuu wuxuu yahay allaa aquula cala allahi ila alxaqa inaanan ilaahay korkiisa waxaan xaq ahayn ku dhihin ayb markaa mubtadiya khabaray isu noqonayaan qiraa'adan kale xaqiiqun calaa haddii la akriyo oo calaya aan la akrininna xaqiiqunta rasuulunta in laga sifeeyo rasuulka oo xaqiiqun ay dhab ku tahay oo yacni waxaa ii dhab ah calaa anlaa aquula bianlaa aquula inaanan dhihin calaa bimacna alba markaa xuruufu ljari yanuubu bacduhu bacdahum waxaa kaloo bannaan xaqiiqun in khabar laga dhigo ana oo kale loo soo qadaro oo macnuhu uu noqdo marka inii anigu xaqiiqun waxaa laasim ah oo aniga yacni ii dhab ah oo aniga ii habboon yaxiqu calaya aniga waxaa ii habboon calaa anlaa aquula bianlaa aquula inaanan dhihin calallaahi alla korkiisa ila alxaqa maahani waxaan xaq ahayn inaanan sheegin taasaa aniga dhab ii ah oo yacni igu habboon mar haddii alla xaggiisa rasuul laga soo diray aan ahay ayb waxaan xaq alla waxaan xaq ahayn maba sheegayaba rasuul haddii uu sheega lacallana ilaahay muxuu yidhi in la qabanayo sheego qofkii ilaahay waxa unan sheegin ka sheego wau qabanayaa walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadnaa minhu biاlyamiin uma laqaطacna minhu اlwatiin qad xaqiiqe ji'tukum waan idinla imid bibayinatin mucjizaan idinla imid cad bayinada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay sagaal aayadooda ula yimid suurat lisraa ayb iyou alla ku tilmaamay ayb walaqad aataynaa muusaa tisca aayaatin bayinaatin fa arsil dir haddaba sii daa maci aniga macayga bani israa'iila reer bani israa'iil iisii daa iisii daa macnaha waxay tahay firaaqa iigu yeelo ii bannay ha y dhegaystaan aniga nacam daa'iman ummadaha aan dacwada rabin ama duqyaanka ku jiro ee waxaa lagu yaqaanaa dadka iyo waxay kala dhex galaan dadka dadka xaqa u sheegaya muslixiinta ah bay kala dhex galaan maxay ku mashquulinayaan dadka marka waxyaabo badan shaqadaa lagu badinayaa shaqo badan waxaa lagu mashquulinayaa lahwiga iyo ciyaaraha iyo dheeldheeshaa lagu mashquulinayaa ee noloshii dhammayd baa waxaa looga dhigayaa nolol iska khiyaali oo kale a qofkii marka goormuu wax dhegaysanayaa ma leh qofka marka macnawiyan iyo xisiyanba in labaloo la banneeyaa la rabaa maslaxadiisa loo banneeyo xisiyan waa inaan shaqo lagu mashquulinin keligeed ha soo shaqaysto waqti uu fakerana haloo hala siiyo macnawiyanna waxay tahay maskaxdiisa yaan la daalinin maskaxdiisii yaan wax kale la hor dhigin oo cibaadada allaan laga hor dhigin ummadahan hadda marka dhaqanka hadda galbeedka yaa wuxuu iska yahay qofku ama inuu shaqaynayo ama maskaxdiisu inay ku maqan tahay wax kale laba sibayna maskaxdooda u maqnaataa si waxay tahay daroogo qofku haddii uu daroogo cabo isaga dhan wuxuu noqonayaa qof caajis ah oo dhaqaaq aan rabin inuu maslaxadiisa u dhaqaaqo kale aan rabin waxaa kale dadka ku mashquuliyaan lahwiga oo isagana daroogaba ka daran lahwigu daroogo waa ka daran yahay hadda banoonigu heerka u maraya haddaad fiiriso wax daroogaba ka daran waxaa laga yaabaa qofka maslaxadii gurigiisa shaqadiisii waxba inuusan ka warqabin salaad war uma haayo xaya cala salaa xaya cala alfalaax baa yeerayso war uma haayo ma ma ogaba bahalkaasuu marka eryayaa isaga keliya maskaxdiisa ku jira nacam wax kale maskax ma ahay aabbaha waa dhintay hooyadaa waa jirantay haddii la yidhaha miir male nacam qaar badanna markay shaashadaha hor taagan yihiin waxaad u malaysaa yacni khushuuca ku jiro iyo sida uu yacni ula tafaaculayo war dhanba maba hayaba nacam waxaa laga yaabaa qaarkood yani xataa hadday a yani isaga haddii xataa wax lagu dhufanayo ama la garaacayo inuusan dareemin baaba dhici karta ayb waxyaabahaas oo dhan marka waxay ka dhalanayaan waxay tahay dadkii oo maslaxadii alla u abuuray aan loo banaynaynin wn hadda annaga waxa dhibka ugu badan nagu hayaa waxay tahay boqolaal sallaxa meel walba laga furay nacam hal xaafad baad arkaysaa shan meel oo iska soo horjeedo kulli lagu ciyaarayo wada buuxaan masaajidda ilaahayna ma buuxaan dadkii marka wixii loo abuuray oo laga shuqliyey ma tahay mase maaha noloshaadana ogow inta aada dhallinyarada tahaa ayaad leedahay nacam kol haddii dhallinyaronimadaadu ay maalaayacnigaas ku tagto adiga markaad waayeel noqoto culays unbaad tahay mujtamaca culaysaa ku tahay waxba uma tari kartid dadkii marka ummad waxaa laga dhigay lugtooda keliya ictimaadaa laga dhigay nacam meeshay maskaxdooda ictimaadi lahaayeen waa marka foolxumo aada u daro nin walbaa wuxuu ku leeyahay hebel usbuuci intaasoo kunow qaataa oo dollar anigii marka waxaan rabaa inaan intaas helo maxaa ka sokeeya marka waxaa ka sokeeya mashquul iyo wixii lagu abuuray ood ka mashquusho fircown marka reer bani israa'iil wuxuu ku mashquuliyey addoonsi keliya inay shaqeeyaan un bes ayb iyada lafteeda hadda ummado badan oo saas lagu sameeyo caalamka waa jiraan ayb dad uun marka aan wax kale loo ogolayn anigu waxaan garanaa qof dhan oo weyn oo soo islaamay mar dambe dadkan lagu shaqaysan jiray la iska addoonsan jiray buu ahaa markaasu wuxuu yidhi waxa keliya naloo ogolaay waxay ahayd shaqada shaqada markay dhammaatana lacag yaa naloo dhigay meelaha khamriga lagu cabo intaad doonta khamri iska cab saacadaha shaqadana shaqey taas marka macnaheedu maxay keentay qofkii adduunkiina waa ka dhacay aakhiradiina waa ka dhacay marka nacam kii ilaahay soo hanuuniyey nasiibkiisa nacam ayb ka kalena qatar uu ku jiraa fa arsil sii daa macii aniga macayga bani israa'iila reer bani israa'iil ii sii daa aan wax u sheego qaala wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay ji'ta inaad la timid biaayatin aayad fa-ti bihaa la kaalay in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheega fa alqaa casaahu fa alqaa muusa wuxuu tuuray casaahu ushiisa fa idaa hiya waaba iyada oo thucbaanun mas ah maska oo mubiinun cad muuqdo mas muuqdo weyn bay noqotay wanasaca yadahu gacantiisii buu siibay wanasaca wuu siibay yadahu gacantiisii ayuu siibay oo jeebkiisii buu kasoo siibay ka bixiyey fa idaa hiya waaba iyada oo baydaau cad linnaadiriina kuwa fiirinaya u cad laba aayad buu tusay marka ushiibuu tuuray mas weyn bay noqotay gacantiibuu jeebkii geliyey waa kasoo saaray waa bir waa birbirqaysa qaala almala-u mala-ii waxay yidhaahdeen min qowmi fircawna fircown qowmkiisii ka mid ahaa ina haadaa kani la saaxirun weeyaan saaxir saaxirka oo caliimun aada u yaqaana sixirka yuriidu wuxuu rabaa an yukhrijakum inuu idinka bixiyo idinka min ardikum dhulkiina dhulkiina inuu idinka saarou rabaa ee famaadaa maxay baa ta'muruuna amraysaan buu yidhi fircawn warkan daba dambe marka fircawn baa iska leh alkhabaru bidalika can fircawn mana la sheegin hadda magaci isaga halkan laguma tilmaamin qur-aanku waa ku badan tahay taas oo kale qaala almala-u mala-i waxay yidhaahdeen min qowmi fircawna reer fircoon ahaa ka mid ahaa ina haadaakani la saaxirun saaxir weeyaan caliimun aada u ogaal badan oo u yaqaana sixirka yuriidu wuxuu rabaa an yukhrijakum fircown baa intan dhahayo yuriidu wuxuu rabaa an yukhrijakum inuu idinka saara min ardikum dhulkiina famaadaa maxaybaa ta'muruuna amraysaan bal tala keena qaaluu waxay yidhaahdeen arjih dib u dhig arrinkiisa isaga iyo wa akhaahu walaalkiisa arrintooda dib iskaga dhig wa arsil dir fi lmadaa-ini magaalooyinka u dir xaashiriina kuwa dadka soo ururiyo kuwa soo ururiya ya-tuuka bikulli saaxirin caliim ayb ya-tuuka waxay kuu keenayaan oy kuula imaanayaan bikulli saaxirin mid kastoo saaxira caliimin aada u yaqaana sixir ayay kuu keenayaan qaaluu arjih marka saddex qiraa'o camalaa ku jirto arjih arjihi oo ishbaac la geliyo arjihi iyo arjihu qaaluu arjihu ayb macnuhuna kulli waa isku wada mid qaaluu waxay yidhaahdeen arjih dib dhig arrinkiisa gadaal iskaga dhig isaga iyo wa akhaahu walaalkiis wa arsil dir fi lmadaa-ini magaalooyinka xaashiriina kuwa dadka soo ururiya u dir ya-tuuka way kuula imaanayaan bikulli saaxirin mid kastoo saaxira caliimin cilmi badan bay adiga kuu keenayaan ayb marka dabcan meeshii waxaa ku jira waa diray fircoon waa la soo aruuriyey waa la keenay marka nimankii saxarada ahaa suuratu daahana ayaa aada markaas uga sii hadashay meeshaan waa laysu yimid marka qaala mawcidukum yowmu ziinati waan yuxshara annaasu duxaa wa jaa-a saxaratu saxaradii way yimaadeen fircawna fircoon bay u yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen ina lanaa annaga ma leenahay ajra la ajran ajri in kunnaa haddaan nahay annagu naxnu inaga algaalibiina haddaan ahaano kuwa qaalib noqdo adkaado qaala wuxuu yidhi fircown nacam haa wa inakum idinku la mina almuqarabiina kuwa la dhoweeyaad ka mid noqonaysaan ood ka mid tihiin meeshaa marka saxaradii waa yimaadeen waayse soo diyaariyeen markaasay yidhaahdeen a ina ina lanaa wa jaa-a saxaratu saxaradii way timid fircawna fircown bay u timid ayay u yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen ina lanaa ina hadda qiraa'adan waa calaa wajhi alkhabar ina lanaa waxaa noo sugnaanaya laajran aj ujro in kunnaa haddaan ahaano naxnu anagu algaalibiina kuwa adkaado sidaasow maaha ayay ka dhigan tahay waa khabar laakiin macnuhu waa istifhaam baa yaa laga rabaa quraada kalena iyagu waxay akrinayaan a ina lanaa la ajran a ina lanaa maleenahay annaga ma noo sugnaaday la ajran wax ujraa in kunnaa haddaan ahaano naxnu anagu algaalibiina kuwa adkaado qaala wuxuu yidhi nacam haa wa inakum idinku la mina almuqarabiina ad ka mid tihiin haddaad adkaataan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow imaa an tulqiya inaad tuurto ood riddo waxa aad gacanta ku haysa adiga wa imaa iyo in wa imaa an nakuuna iyo inaan inagu ahaano naxnu inaga almulqiina kuwa ridayo wa imaa an nakuuna inaan ahaano naxnu anaga almulqiina kuwa tuurayo labadaa mid dooro qaala wuxuu yidhi muusaa alquu tuura falamaa markii alqow ay rideen wixii ay gacanta ku hayeen saxaruu acyuna annaasi saxaruu way sixreen acyuna annaasi dadka indhahoodii bay sarcaadiyeen wastarhabuuhum way cabsi geliyeen wajaa-uu waxay la yimaadeen bisixrin sixir sixirka oo cadiimin aada u weynin badan qur-aankii allaaba ku tilmaamay sixir weyn inay meesha la imaadeen nimankan wa awxaynaa waanu waxyoonnay ilaa muusaa muusaan u waxyoonnay an alqi ay alqi rid oo tuur casaaka ushaada tuur fa idaa hiya waaba iyadoo ushii muuse talqafu ay laqayso marka ay gurubsanayso maa wixii ya-fikuuna ay dhoodhoobeen wixii ay soo dhoodhoobeen inay halhal u liqaysay bilowday fa waqaca waxaa muuqday oo dhacay alxaqu xaqi wa batala waa buray oo waa baaba-ay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan faqulibuu waa laga adkaaday hunaalika meeshaas waa looga adkaaday nimankaas wanqalabuu way gadoomeen saakhiriina iyagoo dullaysan oo yaryar ayay meeshii ka laabteen oo ka gadoomeen markay waxoodii tuureen meel bannaana laysugu yimid xilli barqaana way ahayd marka maalin cadna waa ahayd markaasay waxay rideen marka wixii ay hayeen meeshii bannaanayd oo dhan ayay waxay ka dhigeen abeeso sixir weyn bay marka la yimaadeenoo dadkii ay la cabsadeen qaala wuxuu yidhi alquu rida oo tuura falamaa markii alqow ay rideen saxaruu acyuna annaasi dadkii indhahoodii bay sixreen wastarhabuuhum way cabsi geliyeen wajaa-uu waxay la yimaadeen bisixrin sixir sixirka oo cadiimin aada u weynin badan wa awxaynaa ilaa muusaa ayaanu u waxyoonnay an alqi ay alqi tuur oo rid casaaka ushaada fa idaa hiya waaba iyaga waaba iyada oo talqafu gurubsanayso deg deg u gurbinaysa marka maa wixii ya-fikuuna ay dhoodhoobeen wixii ay soo dhoodhoobeen oo beentii ay dhoobdhoobeen wayba liqaysaayo waa gurgurubsanaysaa usha fa waqaca alxaqu xaqii baa dhacay oo daahiray ay fadahara alxaqu xaqii baa soo daahiray meeshaas wa batala waxaa baaba-ay oo buray maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen faqulibuu waa laga adkaaday hunaalika meeshaa waa looga adkaaday wanqalabuu way gadoomeen saakhiriina iyagoo dullaysan nimankii marka saxarada ah maxaa ku dhacay wa ulqiya waa la riday as-saxaratu saxaradii saajidiina xaaleyihiin iyagoo sujuudsan sujuuddan hadda qasab maahayne ilaahay baa qalbigooda geliyey inay rabbi u sujuudaan wa ulqiya waa la riday asaxaratu saxaradii waa la riday saajidiina xaaleyihiin iyagoo sujuudayo qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay birabbi alcaalamiina caalamiin rabbigoodaan rumaynay sidaasay yidhaahdeen de markaa rabbilcaalamiin wuxuu fircoon isagaa isu haystay markaasay yidhaahdeen rabbi muusaa muuse rabbigiisaan rumaynay iyo wahaaruuna iyo haaruun rabbigiisaan rumaynay mar walbaa marka tawxiidka iyo umuuraha saas oo kalea inay caddahayaa fiican iyaga marka rabbulcaalamiin waa ku gaabsan kareen laakiin rabbulcaalamiin ninaa isku arkaba nacam oo inuu isaga yahay baa yuu isu arkayay markaasay waxay yidhahdeen rabbi muusa wa haaruuna annagu kaan rumaynay waa muuse rabbigiisa waay iyo haaruun rabbigiisa qaala fircawnu fircawn marka talaa marka ku caddaatay sababtana maxay tahay mar walba waxyaabo si loo sharaysto ama ninku markuu baatil ku socdo markuu is yiraahdo waxaan si u caburi caburintii baa laga yaabaaba inay khayr dhasho oo ummaddii markaay wax ku fahmaan yaa dhacdaba isagii marka waa iskaga daray markii hore waxuu islahaa aamusi nabi muuse aamusi aamusintii waxay isu bedeshay dadkii inay wax fahmaanba qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi aamantum waad rumayseen bihi bimuusaa muuse ayaad rumayseen qabla an aadana lakum inta aanan idin amrin idinka idin amrin ka hor miyaa khabar waaye laakiin calaa macnaa istifaamin wadata qurada qaarna qaala fircawnu a aamantum bayba akhriyeenba ma rumayseen bihi bimuusaa miyaad rumayseen qabla an aadana intaanan idin amrin lakum idinka aan idin amrin sidaa miyaad iska rumayseen ina haadaakan lamakrun shirqool weeyaan iyo hagar makartumuuhu makartum aada shirqoosheen ood hagarsateen hu isaga filmadiinati magaalada magaaladii dadkeedii aada ku hagarsateen litukhrijuu saaad u bixisaan minhaa iyada xaggeeda ahlahaa dadkeeda aad aada uga saartaan fa sawfa jeer dambaad taclamuuna mar dambaad ogaan doontaan la uqaicana lawallaahi uqaicana jare oo jare aydiyakum gacmihiina iyo waarjulakum lugihiinaba min khilaafin isdhaaf uma markaa dabadeed la usalibanakum idin xire ajmaciina dhammaantiin qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi aamantum waad rumayseen bihi bimuusa qabla an aadana intaanan amri aanan amrin lakum idinka idin amrin ka hor ina haadaa kani lamakrun shirqool waay makartumuuhu aada shirqoosheen fi lmadiinati magaalada aada ku shirqooleysaan dhexdeeda ayb waa shirqool magaaladii dhexdeeda aada ku shirqooleysaan ayb makartu marka lamakrun makartumuuhu ay saniicun sanactumuuhu waa shirqool aada samayseen damiirka marka huu shirqoolka unba u laabanaya fi lmadiinati magaaladii dhexdeeda litukhrijuu inaad bixisaan minhaa magaalada ka saartaan ahlahaa dadkeeda fa sawfa taclamuuna waad ogaan doontaan maa afcalu bikum waxaan idinku sameeyo la uqaicanna jare oo jare aydiyakum gacmihiina iyo waarjulakum lugihiina min khilaafin si isdhaafa uma markaa dabadeed la usallibannakum idin xire oo idin xire ajmaciina dhammaantiin waa idin xiraya qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigeen intii ka ah munqalibuuna kuwa u gadoomayaan nahayoo rabbigeenan u laabanaynaa wamaa tanqimu ma qoonsanaysid oo ma nacaysid minaa innaga xaggeenna ilaa an aamanaa inaan rumaynay maahe wax kale xaggeenna ku nicmaysid biaayaati rabbinaa rabbigeen aayaadkiisa inaan rumaynay lamaa markii jaa-atnaa ay noo timid rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenna waafriq shub calaynaa annaga korkeenna sabran adkaysi iyo sabr watawafanaa na oofso ilaahu muslimiina anagoo muslimiin oo kuwa hoggaansan ilaahu na oofsay dheheen marka isagii marka muxuu samayn karaa marka waatay suuratu daahana qaaluu lan nu'hiraka calaa maa ja'anaa min albayinaati waladii fataranaa faqdi maa anta qaadin wixii aan aragnay xaqa adiga kaa dooran maynay faqdi maa anta qaadin inamaa taqdii hadihi alxayaata addunyaa adduunkan unbaad xukumi kartaaye qofka markaad disho ee ou dhinto kabacdi waa kuu dhammaatay adiga tala danba kuma lihin qofka marka haddii uu ciqaabtiisu dil un ay iska noqoto ee qofku markuu dilo kabacdi waxuu ka qaban kara male marka ilaahayna marka markaa kadib allow aadayaa amal camalkiisii baana ka horeeya ayb adkaysigaas marka ilaahayna way baryeenoo isticaano rabbi bay la imaadeen muslimnimadayna ilaahay ku oofsadana ilaahay bay ka baryeen wamaa tanqimu ma nacaysid oo ma qoonsanaysid minaa innaga nagu qoonsan maysid xaggeenna ilaa an aamanaa ilaa iimaananaa maahane iimaankeenna unbaad nagu qoonsanaysaa biaayaati rabbinaa aan rumaynay lamaa markii jaa-atnaa ay noo timid rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw afriq shub calaynaa innaga korkeenna ku shub sabran sabar ku shub watawafanaana oofso muslimiina annagoo adiga kuu hoggaansanna ilaahu na oofso sidaasay yihaahdeen hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed